بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله باب صلاه المسافر wuxuu baab yahay qofka musaafirka ah salaadiisa waxaan ka soo baxnay salaatu lmariid asafar wuxuu ka mid ahaa min arukhas ruksooyinkuu ka mid ahaa qofka marka musaafirka ah waxaa jira waxyaabo laga khafiifiyey fi salaa baabkani wuxuu ku saabsan yahay musaafirka salaadiisa iyo qofka musaafirka ah axkaamta salaadiisu ay leedahay wuxuu yidhi idaa saafara hadduu safro fii gayri macsiyatin macsiyo waxaan ahayn hadduu u safro safaran safar safarkaasoo tabluqu masiiratuhu masiiradiisa ama socodkiisa uu gaarayo dahaaban tegidda tegitaan ahaan uu gaarayo hamaaniyatan wa arbaciina miilan afartan afartan iyo sideed mayl bilhaashimiy binisba ilaa bani haashim wey macnaa waa cabirka haashimiyiinta cabir gooniyay lahaayeen wa huwa yowmaani waa laba maalmood buy waa laba maalmood oo la socdo bilaa laylatin oo habeen uusan ku jirin yacni laba maalmood oo maalmo ah socodkood ayaa ayaa waxay noqonaysaa afartan iyo siddeed mayl bisayri alahqaali oo la soconayo bisayri alahqaal alahqaal waa alibil yacni socodka yacni geela markii la gaadiidsanayo geela la isticmaalayo madhabka shaaficiyada culammada qaar waxay yidhaahdeen waxaa mucta muctamad ah in lagu qadaro laba maalmood sida hadda sheikhu sheegay oo aan habeenna la socon ama lagu qadaro laba habeen oo laba maalmood aysan la socon ama habeen iyo maalin taasay ugu qadareen laba maalmood oo habeenna aan lahayn yacni labada habeen waa laga jarayaa ama laba habeen oo labada maalmood laga saarayo ama habeen iyo maalin way isku dhigmaan soo maha intaasi waa isku dhigmaan macnaheedu waxa waaye marka waa afar iyo labaatan saac waa haddaa laba maalin tiraahdo oon habeenno lahayn waa afar iyo labaatan saac haddii aad tiraahdo laba habeenna waa afar iyo labaatan saac haddaa habeen iyo maalin tirahdana waa afar iyo labaatan saac waa isku dhigmaan falahu wuxuu leeyahay an yusalliya duhra waalcasra waalcishaaa ragcatayni ragcatayn masaafadan marka sheikhu uu sheegay waa masaafatu lqasri masaafada fuqahada u yaqaanaan wuxuu leeyahy qofka hadduu safro safaran macsiyo lahayn safarkaasna uu gaarsiisan yahay afartan iyo sideed mayl oo bil haashimiya waa laba maalmood culamada qaar siddeetan iyo shan meelahaasay ku qadareen oo kilomitr inuu gaarayo meeshaan laba shardiyaa ku jirta hadda sheikha shuruud ma sheegin laakiin laba shardi baa ku jirta shardiga koowaad waxaa waaye an yakuuna safaru fii hayri macsiya safarkaas waa inuu yahay fii hayri macsiya mid aan macsiyo lahayn yacni waxa loo safray waa inaysan macsiyo ahayn kow shardiga labaad waa inuu safarkaasi gaaro masaafata safar yacni qadarkiisu waa inuu yahay hamaaniyatan wa arbaciina miilan bilhaashimiya macnaheedu waxa waa safarkaasi waa inuu yahay mid gaaraya habeen iyo maalin ama laba maalmood masiiratu yowmayni aw masiiratu yowmin wa leyla aw masiiratu leylayn laba habeen aw masiiratu leylatayni laba habeen masiiradeedu waa inay yihiin yacni qadar la soconaya safarka lagu bannaynayo salaada in la qasriyo qadarkiisa culimmadu aaday iskugu khilaafeen laakiin waxaan dhowr mar soo marnay sida saxiixa ah arrintaas inay tahay mid curfiga loo celinayo wixii curfan la yidhaahdo waa safar waa safar salaadana waa la qasrinayaa curfan wixii aan safar ahaynna safar ma aha salaadna la qasrin maayo qasru salaa marka muxuu ku xihan yahay wujuudu safar safar in la helo wa magacaa safarka haddii la helo salaadda waa la qasrinayaa haddii safar la waayana salaadda la qasrin maayo maxaa yeele al-aslu waa salaadda in la dhammaystiro waxaa salaada lagu qasrin karaa oo lagu gaabin karaa waxaa weeye in la helo ruksada ah inuu qofkaan musaafir yahay cudurdaarka ah inuu qofkaani musaafir yahay musaafirna wuxuu ku noqon karaa oo xaddu safar uu noqonayaa mid loo celiyo curfiga falahu wuxuu leeyahay buu yidhi an yusalliya duhra waalcasra waalcishaaa ragcatayni ragcatayni qofka noocaasa fii macsiyatin fii gayri macsiyatin safarkiisu uu yahay masaafatu lqasrina safraya ama u socda wuxuu xaq u leeyahay inuu tukado duhur iyo casr iyo cishaa laba laba ragco shardiga hore oo ah inuu safro fii gayri macsiyatin shardiga laftirkiisa khilaafaa ka jira bayna ahli lcilm wuxuuna hadalkani ku saabsan yahay ama macnihiisu yahay qofka musaafirka ah haddii safarku u safrayo uu yahay safar macsiyo u socdo waxay leeyihiin culammada qaar ka mid ah oo ay shaaficiyadu ka mid yihiin qofkaasi salaadda ma qasrin karo salaadda ma qasrin karo mana jamcin karo oo ruksadii jamciga looma ogola hadduu khufeyn sitana ma masixi karo masxal musaafir qofka musaafirka ah intuu masixi jiray looma ogolaa qofka musaafirka meeqa loo ogolaa masxulkhufeyn saddex maalmood iyo habeenadooda way soo maaha loo ogolaan maayo buu yidhaah haddii safarkaasi uu yahay mid macsiyo loo socdo idan safarkii laba u kala qaadeen ima an yakuuna aلsafaru fii macsiya wa ima an yakuuna fii gayri macsiya hadduu yahay fii macsiya waxay leeyihiin laa yajuuzu lahu اlqasr uma banaan salaada inuu qasri wala lmasxu masxa lmusaafir ma masixi karo masxa lmusaafir hadduu safarkaasi yahay fii macsiya laakiin waxaa kala duwan oon hadda ka horna soo sheegnay qofka inay safarka dhexdiisa macsiyo ay uu ku sameeyo almacsiya fi safar oo safarka dhexdiisa macsiyo ku dhacday ay tahay iyo inuu qofka u safro limacsiyatin waa kala duwantaa haddii safarka dhexdiisa ay macsi ku dhacdo safarkiisu macsiyo ma aha uma socdo waa safar safar maalan mubaaxa tijaaraya ganacsi buu u socdaa ganacsigu waa mubaax soo maahan hadduusan wax laga ganacsanayo xaaraam ahayn al-asl waa xalaal wuxuu rabaa inuu maalan wax soo iibsado badeeco badeecadaasina uu keeno waddankan maalan uu ku iibiyo safarkaasi uu u safrayo waa safar xalaala laakiin intuu waddadii ku sii jiray ayuu macsiyo iyo xumaan sameeyey kaas miya midkuu sheikhu ka hadlayo maya kaa qasrina waa loo ogol yahay jamci iyo masxi intaba waa loo ogol yahay maxaa yeele wuxuu u safray ma ahayn macsiyo ee macsiyadu waa dhacday waa taarica wax soo darriyey waa midka ay leeyihiin ma bannaana inuu qasriyo waa midka ujeeddadu u safrayo ay macsiyo tahay maalan halkaanuu ka baxayaa maxay wuxuu u socdaa meel loo safro meeshaasi uu loo safrayo ou aadayana wuxuu u aadayaa zina iyo faaxisho iyo xumaan safarkaasi macsiyo waayo soo maaha kaa waayo midka uu sheikhu leeyahay ama shaaficiyada iyo jumhuurulculamaa ay qabaan inaan loo ogolaanaynin qasriga maxaa yeele waxay leeyihin qofkan wuxuu u socdaa waa xumaan wax ruksaa la sii maayo bay yidhaha marka waa lagu adkaynaya wax ruksaa la sii maayo salaadda waxaa le waa inu dhammaystiro jamciga waxaa leeyahy ma jamcinaya salaad walba waa inuu waqtigeedii tukado saasay shardiyeen laakiin sida saxiixa ah bacdu ahlilcilmina ay qabaan waxa waye shardigan inuusan jirin shardigaani saxiix ma aha maxaa yeelay sharciga markuu ka hadlayo qasriga maxaa lagu xiray qasriga maxaa lagu xiray oo shardi looga dhigay wujuudu safar waa in safar la helo sharcigu ma idlaaqay safarka mase waa qeyday waa idlaaqay uma kala qaadin macsiya iyo hayru macsiya maadaama sharciga uu ilaaqay daliil khasisaya ama qaydayana uusan jirin caamkiisan annaguna ku daynayna saasaa sawaaba dembigaasi uu socdana ilaaha kula xisaabtamaya subxaana wa tacaala waa macsiyu samaynayo laakiin annagu ma dhihi karno ruqsadii ilaahay subxaana wa tacaala musaafiriinta siiyey adiga si gooniya lagaaga soo reebaya maadaama sharcigu uusan soo reebin sharcigu sooma reebin marka sida saxiixa waxa waye cumuumkaas in baaqil uu noqdo maadaama sharciga uusan soo reebin wuxuu yidhi falahu wuxuu leeyahay an yusalliya duhra walcasra walcishaaa ragcatayni ragcatayni meeqa salaadood waa ka maqan shanta salaadood ya shantii labaa maqan soo ma almaqrib walfajr labadaa salaadoodaa maqan labadaa salaadood qasri ma galo labadaa salaad lama qasriyo salaada subax ayada waa laba ragco haddaad musaafir tahay iyo haddaad muqiim tahaba mar walba maxaa lagaa rabaa salaada fajarka laba ragcaa lagaa rabaa wax qasriya ma galaan salaada maqribkana waa la mid haddaad musaafir tahay haddaadan ahayn maqribka saddex ragcaa lagaa rabaa marka salaadaha la qasriyo ee shanta salaadood waxaa la qasriyaa saddex ka mid ah waa saddexda shiiqa kuu sheegay way falahu an yusalliya duhra waalcasra waalcishaaa ama si kale haddaad u dhigto waxaad leedahay asalaat arubaaciya salaadaha afar afarta ah salaadaha afarta waa saddexdan salaad soo ma salaadaha afarta ragco ah saddexdan wey waa la qasrinayaa waxaad tukanaysaa oo qofkaasi musaafirka uu leeyahay inuu tukado ragcatayni ragcatayni idaa kaanad hadday tahay buu yidhi mu'addaatan mid la gudanayo wakhtigeedii aw faa'itatan ama haddii ay tahay mid dhaaftay fi safari safarka dhexdii faqadaahaa uu soo qallaynayo fi safari safarka dhexdii laba mas'alo waa wuxuu ku leeyahay duhur iyo casr iyo cishaa laba laba ragco uu tukanayaa qofka musaafirka ah haddii salaadaas uu tukanaya ay tahay mu'addaa mu'addaa maxaa loola jeedaa salaaddii wakhtigeedii hadduu tukanayo ma aha salaad lasoo qallaynayo waa salaad wakhtigeedii uu tukanayo maalan waa musaafir asoos musaafirah ayaa wakhtiga duhurka soo galay salaadaasi wakhtigeeduu tukanayaa soo maha salaadaasi waa adaa hadday marka adaa ay tahay oo wakhtigeedii la joogo laba ragco inuu tukado xaqu leeyahay qofka musaafirkaa aw faa'itatan ama hadday tahay mid dhaaftay fi safari safarka dhexdii oo faqadaaha uu soo qalleeyo fi safari safarka dhexdii markaana laba ragcuu tukanayaa maalan duhur baa dhaaf xataa kharaja waqtuh ilaa salaadii duhur xataa kharaja waqtuhaa waqtigeedii baa baxa salaaddii duhur waqtigeedu markuu baxo wuu soo qallaynayaa soo ma waxaa laga rabaa inuu soo qalleeyo dabcan licudrin buu waqtigeeda ku baxay waxaa laga rabaa inuu soo qalleeyo qadahaasi marka uu salaadaa soo qallaynayo ilan asoo musaafirahay dhaaftay haddana asoo musaafir uu rabaa inuu soo qalleeyo meeqa ragcuu tukanayaa laba ragcuu tukanaya u soo qallaynayaa aw faa'itatan fi safari faqadaaha fi safar labada marba fi safara lagugu qayday safar dhexdiisay dhaaftay safar dhexdiina waa soo qalleeyey markaana laba ragca buu tukanayaa fa in faatathu hadday dhaafto salaaddii fi lxadari ay fii xaali lxadar xaaladdii xadarka uu macnaha ku nag yahay deegaankiisa ee dhulkii xaadir ku yahay uusan musaafir ahayn hadday salaaddii dhaafto faqadaahaa uu soo qalleeyo fi safari safarka dhexdii ow cagsuhu ama cagsigiisa uu yahay cagsiga waa maxay faatathu fi safari faqadaaha fi lxadar safar dhexdii bay dhaaftay markuu xaadir ahaana waa soo qalleeyey atamma waa dhammaystirayaabuu labadan xaaladood waa dhammaystirayaa salaadaani waxay dhaaftay asigoo xaadira tusaale ahaan maalan qofkan deegaankiisa asagoo ku sugan welina aan safrin laakiin doonaayo raba inuu safro ayaa salaaddii duhur dhaaftay duhurkii ma tukan waa hilmaamay maalan salaaddii duhur wakhtigeedu waa baxay asigii waa safray duhurkii markuu dhaafay kadib waa safray safaruu galay safarkii gudihiisa ayuu wuxuu go-aansaday inuu salaadii duhur ee wakhtigeedii baxay soo qalleeyo salaadaasi markay dhaafaysa muxuu ahaa musaafir miyuu ahaa musaafir meena xaadir u ahaa hadda markuu rabo inuu soo qalleeyana muxuu yahay musaafiruu yahay markaan uu rabo inuu soo qalleeya ma xaaladda hadda uu taagan yahu ictibaarinaya oo musaafirnimada ma laba ragc uu tukanayaa mase markay dhaafaysa xaaladdii uu joogo uu ictibaarinayaa markuu salaadu dhaafaysay xaaladdii uu joogay ayuu ictibaarinaya xaaladda markaas maxay ahayd inuu xaadir iyo hoos afar ragcad tukaday ahayd soo maaha afartii ragcaa laga rabaa ku icti yacni ku dhisi maayo xaaladda markaas uu taagan yahay maxaa yeele waqtiga salaadan ay ku waajibaysay laga rabay inuu la yimaad musaafir ma ahayn maxaa lagu yeesha marka afar ragcaa lagu yeesha afar ragca iyadoo lagu leeyahay ayuu safarkan guda galay afartiyaa laga rabaa cagsiguna waxaa waaye musaafir uu ahaa ninkan musaafir u ahaa asagoo safarkii ku jira ayaa salaaddii duhur wakhtigeedii dhaafay magaaladii iyo deegaankii u dhashay oo ehelkiisa iyo dadkiisu deganaayeen ayuu soo gaaray wakhtigii casirka duhuraana soo dhaafay markuu magaaladii yimid kadib wakhtiga casirkiina la joogo wakhtigii duhur waa baxay soo ma ayuu wuxuu go-aansaday inuu soo qalleeyo salaaddii duhur markay dhaafaysa muxuu ahayd duhurka muxuu ahaa qofkaani musaafir uu ahaa hadda uu rabo inuu soo qalleeyana muxuu yahay xaadir waayo deegaankiisuu joogaa ma hadduu ku dhisayaa mase xaaladii hore ee musaafirka ahaa buu ku dhisayaa xaalka markaas uu joogo ku dhisayaa oo ah inuu xaadir yahay afar ragca ayuu tukanaya oo sida tii hore maxaa loo yeeli waayo xaaladii hore loogu celi waayo musaafirnimada waxaa loogu celi waaye markaasi ruqsow haystay musaafirka ruqsow lahaa soo maaha haddana zaalat iruqsa ruqsadii way zuusho way baaba'day xaaladda salaada laga rabo inuu soo qalleeyo wax ruqsaa ma haysto ilan xaadiruu noqdo afar ragca ilaahay ku waajibiy oo laga rabaa afartii buu gudayaa marka fain faatathu fi lxadari faqadaaha fi safari ow cagsuhu atamma waa dhammaystirayaa salaadii wa fi lbaxri badda dhexdeeda tuctabaru haadihi lmasaafatu waxaa la ictibaarinayaa buu yidhi masaafadan fi lberi beriga dhexdii ah falow qatacahaa hadduu masaafadan jaro fii laxdatin ilbiriqsi hadduu ku jaro qasara waa qasrinayaa masaafadii lasoo sheegay waxaa la yidhi maa laba maalmoodaa loo socdaa soo maahay masaafadii labada maalin loo soconayay hadduu ilbiriqsi ku gooyo qasara buy qasriga loo diidi maayo waxale qofkan waa qasrinaya markay sharaxayaan fuqahada qaar waxay yidhaahdeen hadduu ku gooyo ilbiriqsi likaraamatin bay yidhaah karaamad darteed hadduu waxay sheegi jireen waayaan u malaynaa suufiyada qaarkood maalan hadduu buuboo kale laakiin hadda ayadoon karaamaba lalahayn ayuu qofka tegi karaa soo ma casrigan meesha la leeyahay laba maalmoodaa loo socdaa hadda waxaa lagu tegi karaa waa ilbiriqsi haddii diyaarad qofi raaco ilbiriqsi kama dheera yacni waqti yaruu ku tegi karaa oo kooban calaa kulli xaal wuxuu leeyahay masaafadan badda waa la ictibaarin hadduu doon dheerayso raaco hadduu markab raaco waa la ictibaarinayaa buy masaafada laakiin waxaan soo marnay masaafada inaysan muctabar ahayn sida saxiixa ee curfiga loo celinayo qofka ama bad ha raaco ama diyaarad ha raaco ama baabuur ha raaco ama ha lugeeyo wixii safar loo ictibaariyo curfan waa safar mar hadduu qofku musaafir noqdona salaadda waa qasrinayaa muddaduu raba ha ku gaaro meesha uu socdo walow qasada hadduu u qasdo buu yidhi baladan beled hadduu u qasdo wadan ama bilaad lahu ariiqaani laba wado leh waa mas'alo waa waa mas'alo faraca hadduu u qasdo beled laba wado leh axaduhumaa labada wado midoodna duuna masaafati alqasri masaafada qasriga ay ka sokayso yacni wadadan hadduu raaco meeshuu u socdo wuxuu gaarayaa masaafatulqasrigii in ka yaruu ku gaarayaa fasalaka markaasuu wuxuu qaaday alabcada labada wadda midii fogeyd ayuu ayuu raacay uu qaaday liqaradin ujeeddo darteed ka amnin sida amni awgeed wa suhuulatin iyo fudayd darteed wa nushatin iyo nusho awgeed nushadu macnaha waa dalxiis iyo fiirfiirsi uu rabo maalan doog iyo waxyaabo ku yaalla inuu sii fiirsado ku ilqabowsado qasara waa qasrinayaa wey wain qasada hadduu u qasdo wadada dheer mujarada alqasri qasri mujarada awgi yacni dantiisu hadday tahay salaada qasri keliya atama waa dhammaystirayaahoo binaqiidi qasdihi ha lagula dhaqmayaa buu leeyahy qofkaani magaalo u socdaa magaalada laba wadaa gasha waddadan hadduu maro hadda maalan sheikh wuxuu noo soo sheegay sid afartan iyo sideed meeluu soo sheegay soo maha inuu qadarkeeya haddii labadan waddo midda dhow uu qaado waxaa laga yaabaa labaatan mayl wax ka yar inuu ku tago magaaladii uu socday markaa musaafir miyaa cindahum ya qolada shardinaysa qadarkaasi musaafir ma ahan agtooda maxaa yeeley qadarkii ay sheegeen oo musaafir ku noqonayo ma gaarin waddada dheer hadduu qaado waaa waxay noqonaysaa maalan conton mayl soo kama badna masaafadii ay sheegeen ilaa afartan iyo sideeday ahayd waa qasrinayaa soo maha conton hadduu u socdo waa qasrinayaa labadii waddo tii gaabneed ma aadin middi dhee middi dheereeduu qaaday midda dheereed markuu qaadayo laba ujeedda midkood ayuu leeyahay imaa inuu u qaaday dan iyo xaalad jirta awgeed oo looga cudur daaraya markaa oo la ictibaarinayo sida maalan waddadan dhow in amnigeedu daran yahay amni darro inay ka jirto waddadan dhow oo haddii uu qaado tuugo iyo burcadaa ku jira maalan waddada dheerna waa ka amni fiican tahay midda gaaba waa ujeeddo saxiixa soo maa midda dheer hadduu maro musaafiruu noqonayaa midda gaaban hadduu marona musaafir ma ah tii dheereeduu qaaday musaafiruu noqday soo maa waa qasrinaya markaa waa loo ogolyahay inuu qasriyo maxaa yeeley ujeeddada uu midda dheer u qaaday ujeeddo saxiixa wa ama midda dheer wuxuu u qaaday inay fududdahay masalan waddadan dhow waa waddo bohollo badan waddo ciriiriya dhibkeedu badan yahay amni darro kama jirto laakiin waddo ahaanay liidataa midda dheerna waa waddo mariddeedu ay sahlan tahay fududah fudeedu u raacay midii dheereed ayadana waa ujeeddo saxiixa salaadda waa loo ogolayaa inuu qasriyo musaafiruu noqonaya ama midda dheer wuxuu u qaaday linushatin dhulkaasaa wuxuu yahay dhul dooga ama beero iyo aseendooyinaa ku yaalla waxyaabo uu ku ilqabowsado ku cibro qaato ayaa ayaa ku yaalla waddada dheer middan sokona ma lahan waxyaabahaas nushadaas awgeed wuxuu u maray midda dheer waa loo ictibaarinayaa musaafir waana qasrinaya saddexda xaaladoodba qasri waa loo ogolyahay waxyaabahanna waa tusaale eh hadduu qarad iyo ujeeddo saxiixa u qaadaya waddada dheer musaafira loo ictibaarinayaa waana qasrinaya laakiin hadduu waddada dheer u qaado sow salaad u qasriyo keliya xuslee middaan gaaban haddaad qaado musaafir ma noqonaysidoo afar tala yani afar ragca lagaa raba duur afaraad tukanay casr afaraad tukanaysaa afar afartaan iska dhaafo waddadaan dheeraan marayaa musaafir aan noqdo saan laba laba u tukado ujeeddada markaan u leeyahay waa maxay qofkaasi waa inuu salaad qasriyo keliya soo maaha waxaa lagula dhaqmayaa binaqiidi qasdihi waxaa leeyahay salaadda waa dhammaystiraysaa maxaa yeele waddadan fudud maxaad u qaadi weysay si afarta aa u tukato waxaad ka xeeladaysanaysaa sooma inaad salaadda ka cararto waa lagaa rabaa hala leeyahay salaadda waa la fahmaa malayan suuradda uu sheeku sheegayo waa saasuu ku dhammaystiraya laakiin waxaan soo marnay masaafadaas inaysanba muctabar ahayn qofka hadduu musaafir yahayna waa musaafir hadduusan musaafir ahaynna ma aha musaafirna wuxuu ku noqonayaa bilcurfi waalcaada walaa budda waxaa laga maarmaara buu yidhi min maqsadin macluumin waa qeyd kale waa shardi kale waxaa laga maarmaana markii la safrayo maqsad macluuma inuu jiro yacni ujeeddo macluuma iyo meel loo socdo oo yoolow qofku tiigsanaya inay jirto waa laga maarmaan falow dalaba aabiqan hadduu dalbo uu raadiyo aabiqan addoon baxsaday oo dhuuntay oo laa yacrifu uusan garanaynin mowdicahu meeshiisi meel uu ku sugan yahay ma yaqaan aw saafara cabdun ama addoon ou safro wamra'atun iyo haweeney wa jundiyun iyo askari ama ciidan maca sayidin inuu la safro sayid maci wa zawjin iyo nin maciisa wa amiirin iyo amiir say u tartiibsanaayeen ayuu sheikhu u tartiibiyey aw saafara cabdun wa mra'atun wa jundiyun yay la socdaan maca sayidin yaawa waa cabdigii wa zawjin waa imra'adii imra'atun maca zawj wa amiirin waa jundigiiba saddexdaa kala leh sayidka wuxuu leeyahay addoonkii baa la socda addoonaa wuxuu raacay sayidkiisa ama naag baa waxay raacday ninkeedii oo safar la gashay ama askariya wuxuu raacay amiirkiisii safaruu la galay saddexdoo meelay u socdaan ma yaqaanaan addoonkii meeluu sayidka u socdo ma yaqaan gabadhu ninkeedii meeluu u wado ma taqaano wuxuu yidhi waa la safray waa dhaqaaqaynaa un markaasi iska raacday askariganu sayidka meeluu u socdo ma yaqaan qaalibanna hadda saddexdan saddexdan way iska raacaan ayagoon xaggaa loo socdaa dhihi sida badan hadday arrintu sidaa tahay walam yacrifuu aysan ogeyn buu yidhi almaqsada maqsadka iyo ujeeddada lam yaqsuruu ma gaabinayaan buu wain carafuuhu hadday gaa gartaanna qasaruu way gaabinayaan bishardihi shardigiisi ayay ku gaabinayaan shardigii qasriga ee lasoo maray ayay ku gaabinayaan khulaasada waxa waaye sheikh wuxuu leeyahay qofka markuu salaada qasrinayo musaafir yahay waxaa laga maarmaana horta meesha u socda inuu ogyahay xagoo ku wajahan yahay masalan hadduu yidha addoonaa iga lumay addoonkii markuu dhaqaaqaa laga yaabaa guriga dhinaciisa inuu ka soo helo meel dheeraba uusan tegin ama geedahan gadaashooda uu ku soo arko waxaa kaloo suuragala laba maalmood saddex maalmood inuu socdo addoonkii uusan la kulmin inuu dheeraaday inuu dhowaado labadaba waa muxtamal salaadana markii la leeyahay waa la qasrinayaa hal mid yaysan idinka hoos bixin markii la leeyahay masaafo intaa la eg qofka markuu u safrayo shardi miya markuu masaafadaas gaaro miyuu qasriga bilaabaya laga wadaa mase waxaa laga wadaa meeshuu u socdo maqsadkiisa waa inay halkaas noqoto maqsadkiisu inuu halkaas noqdo waa waxa laga hadlay qasriga goorkuu bilaabayo waa soo wadaa shiikhu asaa keeni doona goorka qasriga la bilaabayo laakiin masaafadan waxa loo shardinayo ujeeddadaadu waa inay tahay meeshaad u socoto masaafadaas inay gaarsiisan tahay taa waayo midda lagaa rabo haddaadan ogeyn marka meelaa u socoto maxaaba masaafo qabsataa ma maalina ma labaa ma ka yar tahay ma ka badan tahay ma ogid gabadhu markay ninkeeda la safrayso ama ay la socoto hadduusan u sheegin mid dabc dabc yacni maalan ma oga meel loo socdo ma xaafaddaana inta laga wareega xaafad kale loo socdaa ma safar dheera la gelayaa war kama qabto ama askarigan ninkan sayidkaa u ilaalina oo waardiye u yahay markaasuu yihi waa baxayna waa baxaynaa buu ugu ekeeyey waana dhaqaaqay asna waa iska dabagalay illan waa ilaalinaya mas-uuliyaddiisa ah inuu meel dhow aadana waa laga yaabaa inuu meel fog aado safar ay tahana waa laga yaabaa haddaysan ogeyn marka ayagu safarba kuma taba talagelin saa darteed sheikhu wuxuu le ma qasrinayaan laakiin hadday ogaadaan oy og yihiin meesha loo socdo la masalan meel heblan ku wajahanna marka maqsadka way yaqaanaan soo maaha marka wuxuu yidhi way qasrinayaan waalcaasi bisafarihi ka aabiqin wanaashizatin yutimu waa dhammaystirayaa buuli waalcaasi midka caasiga ah buu yidhi bisafarihi ka aabiqin ay bisuxbati safarihi yacni safarkiisa suxbadii midka caasiga ku ah macnaha safarkaas uu ku guda jiro muddada uu ku guda jiro midka caasiga ka aabiqin sida mid baxsaday oo kale wa naashizatin iyo naag naashiza ah yutimu waa dhammaystirayaab alaabiq waa alcabd alaabiq waxaa la yihahdaa waa addoonka sayidkiisa ka dhuunta addoonka sayidkiisa ka dhunta waa caasi lagama wado sayidka keliyuu caasiye bal ilaahu caasiye subxaana wa tacaala maxaa nahya ku soo arooray oo waciida ku soo arooray addoonka aabiqa ee ka baxsanaya sayidkiisa hadduu baxsado marka muddadaas uu socdo ee safarka uu ku jiro muxuu yahay waa mid caasiya soo maa safarkaba intuu ku guda jiro caasiga maxaa yeeley cararkii uu ku jira iyo baxsashadii waa markaa wuxuu la saaxiibaya ama uu la socdaa safarkii asigoo caasi naashizaduna waa almara almutarafica calaa zawjiha waa gabadha ninkeeda iska sarraysiisow gabadha madaxa taagta oo ninkeeda iska saro marisa oo ku madax adeegta ayaa waxaa la yidhahdaa naashiza labadaa qolo wuxuu yidhahda yutimu way dhammaystirayaan iyo wixii la mid ahoo yacni cusaad ah oo safarkaas ay ku guda jiraan intay ku jiraanba macsiyo ay tahay iyo socodka ay socdaan uma in kaana lilbaladi hadduu baledka leeyahay buu yidhi suurun derbi halkan wuxuu ka gudagelayaa meesha qasriga laga bilaabayo goormuu qofka qasriga u bannaan yahay inuu bilaabo wuxuu yidhi uma in kaana lilbaladi hadduu beledku leeyahay suurun derbi beledku hadduu yahay beled derbi loo wareegsan qasara waa qasrinaya bimujaradi mujaawasatihi dhaafitaanka uu derbigaasi dhaafo oo mujarad ahoo barax la buu ku qasrinayaa salaada sawaaun kaana waxaa isku mida buu yidhi khaarijahu suurkaas ama derbigaasi gadaashiisa ha ahaato cimaaratun cimaaro dhisan am laa ma sameya beledka shiiku laba u kala qaaday beled wareegsan oo xuduud leh iyo beled furan oo aan derbi lahayn hadduu beledku derbi wareegsan leeyahay oo leeyahay masalan magaaladan derbigaasaa ku wareegsan oo xuduud u ah qasriga wuxuu bilaabayaa markuu derbigaa ka wareego derbigaa gadaashiisa hadduu gaaro uu derbiga tilaabo ou dhaafo qasriga waa bilaabaya waxaa suuragala derbigan wareegsan ee magaaladan ku wareegsan gadaashiisa ama bannaankiisa in dhismooyin ku yaallaan hal cimaaro iyo laba cimaaro iyo wax la mida kuwaas ictibaar ma laha buu leeyahay sheekhu marba hadduu beledku xuduud leeyahay derbi ku wareegsan yahay derbigaa gadaashiisa ayuu qasriga ka bilaabaya maalan halkaana waxaad ka dhaqaaqda salaada duhur ayadoo waqtigeedu dhow yahay waa magaaladii aada deganaya magaaladuna waa magaalo derbi ku wareegsan yahay markaad derbigii inta la wareegtay meeshii laga baxaya ka baxday ee derbigii bannaankiisii aada maraysaa salaada duhur waqtigeedii la gaaray adoo derbigii bannaankiisii jooga oo waqti aanba aada uga dheeraan ayaa halkaasi inta gogoshaada dhigataa laba ragca tukanaysaa duhurkii qasriga halkaasaadba ka bilaabaysa waa laguu ogolyahay hadda deegaanka waa jembigaaga waa kuu muuqdaa derbiga unbaa gadaal ka xigtaa waa jaa-is marba haddaad dhismooyinkii deegaanka ka baxdo qasriga waad bilaabaysa waa kuu bannaantaa inaad bilaawdo wain lam yakun lahu suurun hadduusan beledka suur lahayn ama derbi lahayn oo beledku yahay mid maftuux oo furan fabimujaawasati اlcumraani kullih ay faqasara waa qasrinayaa oo waa gaabinayaa bimujaawasati alcumraani dhismooyinka dhaafidooda ayuu ku qasrinayaa sababteed kullihii dhammaantood dhismooyinka dhan inuu dhaafo ayaa salaada ku qasrinayaa haddii deegaanku uusan derbi lahayn oo magaalo iska furan ay tahay magaalada mararka qaar waxaa dhacda marna waa isku xihan tahay marna waxaa dhici karta in meelo banbannaan ay u dhexeeyaan ood markaa wax yar socotaba dhismo kale haddana aada sii gelayso goormaa qasrinaysaa maaha inaad inta tidhaahdid xoogaa dhismooyina inta dhaaftid kadibna meel bannaana markaad tagto aad tidhaa halkaanaan ku qasrinaa saxma ayadoo dhisma kuu dhiman yaha weli magaalada ka tirsan waxaad ku qasrin kartaa fa bimujaawasati alcumraani kulli dhismooyinkao dhan inaad dhaafto magaaladan dhismooyinkeedoo dhan aad ka baxaysaa markaad dhismooyinkooda ka baxdo wixii ka dambeeya qasriga waa kuu bannaan yahay laakiin intaad magaaladaasi dhismooyinkeeda qeybo ka mida aada ku guda jirto weli xaadiraad tahay musaafir ma tihi weli xaadiraad tahay kama bixin ilain magaaladii magaaladana waxaad uga bixi kartaa inaad dhismooyinkeedao dhan aada gadaal mariso ood soo dhaafto hadday derbi leedahana derbigeeda uu gadaal kaa maro oo derbigeeda aad ka tilaawdo ood dhaafto walaa yushtaradu lama shardiya buu yidhi mujaawasatu lmasaarici wاlbasaatiini wاlmaqaabiri lama shardiya buu yidhi mujaawasatu lmasaarici beeraha dhaafidooda wاlbasaatiini aseendooyinka dhaafitaankooda wاlmaqaabiri iyo qubuurta shardi ma ah haddii la yidhaahdo kuwaasoo dhan hala dhaafo waxaa laga yaaba masaafadu inay dheeraato dadka tuuladan degan waxaa laga yaabaa masaafo shan kilomitir ka shisha inay beero ku leeyihiin sooma waana dhacdaa beertu waxaa laga yaabaa inay shan kilomitr loo lugo yani ay u jirto meesha ay degan yihiin ama magaalada ay degan yihiin ma waxaan leenaha beerahoodo dhanna aan dhaafno masaafadu waa dheeraanaysaa shardi ma aha in beerahooda la dhaafo keliya waxaa shardiya dhismooyinka inaad ka baxdo kadalika shardi ma ahan inaad aseendooyin ka dhaafto qubuurta ilan magaalo walba iyo meel walboo dadi degan yihiin dabcan maqbaraa jirta dadka meydkaa lagu aaso maqaabirta inaad dhaaftana shardi ma aha idan shardiga hal shay u noqday shaygaasina waa maxay waa mujaawasatu alcimraani kulleh dhismooyinka la degan yahay ayaad ka gudbaysaa wاlmuqiimu fi الsaxraa'i yaqsuru bimufaaraqati khiyaami qowmihi wاlmuqiimu midka ku nag fi الsaxraa'i dhulka saxaraha reer baadiye waaye maalan magaalo ma degana khaymado iyo teendhooyin iyo aqalaa meelo uga dhisan wuxuuna rabaa inuu dhaqaaqo safar galo dhismooyin la leeyahay dhismooyinka o dhan inaad dhaafo waay meesha maba ku yaallaan siduu u qasrinaya xaguu qasriga ka bilaabaya sheikhu wuxuu yidhi yaqsuru waa qasrinaya bimufaaraqati khiyaami qowmi khaymadaha qoomkiisa faaruqidda uu faaruqayo ayuu ku qasrinaya macnaha khaymadihii qoyskiisa ama eheladiisa iyo dadkiisa u dhisnaa hadduu dhaafo uu ka gudbo faaruqo qasrigu waa u bannaanya uma ida intaha safaru hadduu safarka dhammaado atama waa dhammaystiraya safarku markuu ka dhammaado waa dhammaystiraya wayantahi wuxuuna safarku ku dhammaanayaa biwusuulihi gaaridiisa uu gaarayo ilaa waطanihi waطankiisi waطankiisii meeshuu ku nagaa ilaa uu gaaro yacni gaaridda uu gaaraya meeshuu ku nagaa ayaa safarkiisu ku dhammaanaya wayantahi waa dhammaanayaa safarkiisa biwusuulihi ay bisababi wusuulih gaaritaankiisa sababtii ayuu ku dhammaanayaa ilaa waطanihi waطankiisa uu gaarayo aw biniyati iqaamati arbacati ayaamin ama wuxuu ku dhammaanayaa biniyati iqaamati arbacati ayaam niyada ah inuu nagaado afar maalin gayri yowmay اdukhuuli wاlkhuruuj oo aysan ku jirin maalinka soo gelidda iyo bixidda aw binafsi اliqaama ama nagaashaha naf ahaantii ayuu ku dhammaanayaa wain lam yanwihaa yuusanba afar maalmood niyoonin famataa aqaama arbacata ayaamin goortuu niyeysto afar maalmood gayra yowmay dukhuuli wاlkhuruuji oo aan ahayn maalinka gelidda iyo maalinka bixidda atama waa dhammaystirayaaba sheikhu wuxuu leeyahay raximah ullah qofka musaafirka salaadda wuxuu dhammaystirayaa hadduu safarkiisu go-o waxaa safarkiisu ku go-ayaa salaadana uu ku dhammaystirayaa inuu waddankiisi gaaro taasi waa mid oo hadduu deegaankiisi tago safar waa dhammaaday qasrina waa dhammaaday waxaana waajiba salaaddii rubaaciyada ahayd afar ragca inuu tukado wuxuu kaloo salaadda ku dhammaystirayaa biniyati iqaamati arbacati ayaamin inuu niyeysto inuu afar maalmood nagaado waddankiisa ma tegin laakiin magaalo kale ayuu tegay asagoo safara magaaladaas kale wuxuu ku ni wuxuu niyeystay inuu afar maalmood joogo afartaas maalmood kuma jirto maalinkuu soo galay mana ku jirto maalinkuu baxayo waa afar maalmood oo yowmu dukhuul iyo yowmu lkhuruuj ka bannaanka ah afartaas maalmood hadduu niyeysto muddada afarta maalmooda ayaa loo ogol yahay inuu qasriyo afartu hadday u dhammaatana waa dhammaystirayaa haddii marka uu niyeysto afar maalmood oo ay ku jireen yowma dukhuuli waalkhuruuj waa dhammaystiraya wuxuu kaloo dhammaystirayaa salaaddii inuu niyeysto inuu nagaado yacni yacni waa nagaaday niya ma jirto laakiin waa nagaaday wuxuuna nagaaday afar maalmood wax ka badan ayadana wuxuu leeyahy waa dhammaystiraya atamadan marka waxay jawaab u tahay intii lasoo sheegay oo wuxuu ku yidhi wayantahi biwusuulihi ilaa waطanihi ow biniyati iqaamati arbacati ayaamin gayri yowmay dukhuuli wاlkhuruuj ow binafsi اliqaamati wain lam yanwiha markaasuu yidhi famataa aqaama arbacata ayaamin markuu afar maalmood nagaado gayra yowmay dukhuuli wاlkhuruuj atama afar maalmood uu nagaado salaaddii waa dhammaystirayaa allaahuma ilaa an yuqiima hadduu u nagaado mooyaane lixaajatin dan dantaasoo yatawaqacu ou rajaynayo najaasahaa dhammaanshaheeda wayanwii wuxuuna niyeysan yahay alirtixaala guurid idan idanqadad haddii ay dhammaato xaajada iyo dantu fa innahu yaqsuru kani waa qasrinayaa ilaa amaaniyata cashara yowman ilaa siddeed iyo toban maalmood ayuu qasrinayaa sheikhu wuxuu soo reebayaa qofka mutaradidka almutaradid wuxuu leeyahay hadduu qofku mutaradid yahay oo xaajo darteed u nag yahay xaajadaasuu raje rajaynayo inay soo dhammaato kadibna wuxuu niyeysan yahay inuu tago mararka qaar waxaa dhici karta qofka magaaluu ku nagaanayaa magaaladaas intuu joogi doono ma oga waxaa suuragala inuu maanta baxo inuu berri damba inuu berri baxo inuu saa damba baxo way dhacdaa soo maha xaajo iyo danaa meel uga xiran xaajo iyo dantaasi waktigay kusoo dhammaan doonaanna ma oga qofkaasi mar walba safar u taagan yahay wuxuu rajaynayaa marka inuu xaajadiisa soo dhammaato wuxuuna niyeysan yahay alirtixaal idanqadad hadday soo dhammaato niyadiisa waa inuu dhaqaaqo ninka noocaana fa innahu yaqsuru salaadda waa gaabinayaa ilaa amaaniyata cashara yowman ilaa siddeed iyo toban maalmood ayuu salaada qasrinayaa fain ta'aharad canha hadday kadib dhacdo atama waa dhammaystiraya siddeed iyo toban hadday kadib dhacdo siddeed iyo tobankaasi mutaradid buu ahaa waa kadib dhacay oo siddeed iyo toban maalin kadib weli safarka uma suura yani weli uma suurogelin inay wax u dhammaadaan atama salaadda waa dhammaystirayaa buu wa sawaaun waxaana isku mida buu yidhi aljihaadu jihaadka wa hayruhu iyo kayrkii ninkan mutaradidka ama ha u jooga meesha jihaad ama waxaan jihaad ahayn ha u jooge waa isku mid buu leeyahay oo salaaddii waa dhammaystiraya mas'aladan qofka hadduu musaafir yahay meel ku nagaado qadar intee la eg ayuu salaada qasrin karaa khilaaf badanaa ka jira bayna alculamaa shaaficiyadu hadda warkoodu wuxuu ku soo kooban yahay hadduu afar maalmood niyeysto waa ta waa taam yeelaya salaaddii oo waa dhammaystiraya haddii uusan niyeysan ayadana waxay leeyihin salaadda waa dhammaystiraya ilaa inuu mutaradid yahay mooyaane hadduu mutaradid yahay meeqay siiyeen ثمaaniyata caشhara yowma sideed iyo toban maalmood ayaa loo ogol yaaba inuu qasriyo bacda ثamaaniyata caشhara yowma waxay leeyihin salaad waa inuu dhammaystiro culamada qaar waxay qabaan qofku hadduu mutaradid yahay lahu اlqasru wuxuu leeyahay salaada inuu qasriyo xataa yartaxil ilaa uu ka guurayo oo meesha ka tegayo ow yanwi liqaama ama uu niyeysanayo inuu nagaado uu taradudka ka baxayo intuu mutaradid yahay waxay leeyn waa qasrinaya intooba leeyahay berriyaad baxaysaa iyo saa dambaad baxaysaa maalinna lagu xiri maayo siddeed maalin siddeed iyo tobanna lagu xiri maayo bilna lagu xiri maayo waa qasrinaya xataa hadday qaadato sanad waxay leeyiin sanadkaa waa qasrinaya culamada qaar ka midana waa sii fogeeyeenoo waxay yidhaahdeen qofka hadduuba joogo meel uusan u dhalan ama deegaankiisa aan ahayn wuxuu xaq u leeyahay salaadda inuu qasriyo ilaa goorma ilaa waddankiisa uu ku noqonayo leey masalan waxaa laga yaabaa afar sano inuu nagaado afartaas waa qasrinaa bay leeyihin hadday toban sano la gaartana waa qasrinaya oo waxay laba laba ragcood tukanaya qowlkaasi qowl daciifa waay qowlkaasi waa qowl daciifa sawaabna ma aha qof afar sano meel ku nagaaday waxayba noqota saldhigayba u noqota meeshaasi sababu salaad u qasriyo iyo ruqso loogu ogolaado midna ma jirto laakiin qofka musaafirka ah ee mutaradidka ah ee berri iyo saa damba leh kaasi waa macquul ninkan laakiin afarta sano maalan meel joogaya diraaso u jooga wuxuu rabaa maalan jaamacaduu dhigtaa afar sano rabaa inuu dhigto niyadiisuma inuu berri saa damba baxaa mase qofkaasi afar sano inuu dhamayst u niyeysan yahay inuu afar dhamaystu niyeysan yahay kaas mutaradid lama dhihi karo kaa mutaradid ma ah waa inuu salaadda dhammaystiro oo uu tukado afartii ragco walow wasala maqsadahu maqsidahu hadduu ujeeddadiisa gaaro dantii lahaa buu gaaray fainawa aliqaamata almu'ahira hadduu niyeysto aliqaamata nagaansho nagaashadaasoo almu'ahirata ah mid wax saamaynaysa almu'ahira waa alqaaطica lilqasri waa nagaanshaha gooynaysa qofka inuu salaaddii qasriyo oo musaafir ahaado almu'ahira taas ula jeedaa atama waa dhammaystirayaa buuri hadduu niyeysto yani inuu nagaado nagaanshahaasoo ah mid mu'ahiraahoo saamaynaysa wuxuu leeyahay sheikhu atama waa dhammaystirayaa salaaddii wa ilaa haddii kale qasara waa qasrinayaa buu yidhi ilaa arbacati ayaamin afar maalmood ow hamaaniyata cashara yowman ama siddeed iyo toban maalmood in tawaqaca xaajatahu haddii xaajadiisa uu filanayo kulla waqtin waqti walba kan dambe waa mutaradidkii soo maha midka waqti walba xaajadiisa filanaya oo tawaqucaya oo rajaynaya waa midka mutaradidkaa we waqti walbuu rajaynaya inuu xaajadiisa iyo dantiisi gaaro wa shardu lqasri qasriga shardigiisuna waxaa waaye buu yidhi wuquucu salaati kulliha salaada dhammaanteed inay dhacdo fi safari safarka dhexdiisa wa niyatu lqasri iyo niyada qasriga fi fi lixraami ixraamka dhexdiisa fi lixraam wuxuu ula jeedaa yacni fi takbiirati alixraam ay fi ahnaa'i alixraam inuu qasri niyeysto wa anlaa yaqtadiya iyo inuusan ku dayan bimutimin mid salaad dhammaystiraya fi juz'in min asalaa qayb salaada ka mid oo inuusan uga dayan meeqa shardi waa yaa saddex shardi waay wuquucu salaati kullihaa fi safar shardiga koowaad waay salaada aada qasrinayso waa in dhammaanteed ay dhacdo fi safar safarka dhexdii kow shardiga labaad waa inuu niyeysto qasri fi lixraam ay fi athnaa'i lixraam markuu salaada xiranayo ixraamku waa takbiirat lixraam markuu la imaanayo waa inuu niyeysto qasri waa labo shardiga saddexaad waa anlaa yaktadiya inuusan ku dayan bimutimin mid dhammaystiraya salaada mid salaada dhammaystiraya oo laga rabo salaadiisa inuu dhammaystiro waa inuusan imaam ka dhigan wey fii juz-in qeyb dhexdeed oo min asalaati salaada ka mid a haddaad rabto salaada inaad qasriso imaamkaagu waa inuusan noqon mid laga rabo inuu salaada dhammaystiro hadduu imaamkaagu yahay mid laga rabo inuu salaada dhammaystiro oo aad ku xirato adigana maxaa kugu waajibaya inaad dhammaystirta kugu waajibaysa qasri meesha waa ka baxay qasri meesha waa ka baxay masaladan waa allaa yaktadiya bimutimin fii juz'in min asalaati oo haddii uu ku daydo imaam salaada dhammaystiraya in laga rabo inuu asna dhammaystiro waxaa ku soo arooray axaadiis iyo aathaar can asaxaaba waxaa ka mid ah ma jaءa fي musnadi أحmed min طariiqi musa bni salma fii musnadi أحmed min طariiqi musa bni salma qaala kuna maca ibni cabaas bimakata kuna maca ibni cabaas bimakata faqultu ida ina ida kuna macakum sallaynaa arbacan faqultu inaa idaa kunnaa macakum sallaynaa arbacan wa idaa rajacnaa ilaa rixaalinaa sallaynaa ragcatayni inaa idaa kunnaa macakum sallaynaa arbacan wa idaa rajacnaa ilaa rixaalinaa sallaynaa ragcatayni qaala tilka sunnatu abilqaasimi sala allahu calayhi wasalam qaala tilka sunnatu abilqaasim sala allahu calayhi wasalam wa isnaaduhu saxiix warawa albayhaqiyu bisanadin saxiix warawa albayhaqiyu bisanadin saxiix عن أبي مجلز عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر قال قلت لابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين يعني المقيمين أتجزئه الركعتان أتجزئه الركعتان أو يصلي بصلاتهم أتجزئه الركعتان أو يصلي بصلاتهم قال فضحك وقال يصلي بصلاتهم قال فضحك وقال يصلي بصلاتهم قال الألباني رحمه الله في الصحيحة قال الألباني رحمه الله في الصحيحة بعد أن ذكر حديث ابن عباس بعد أن ذكر حديث ابن عباس وفي الحديث دلالة صريحة وفي الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر على أن السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم على أن السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أنه يتم ولا يقصر أنه يتم ولا يقصر وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم بل حكى الشافعي في الأم بل حكى الشافعي في الأم إجماع عامة العلماء على ذلك إجماع عامة العلماء على ذلك ونقله الحافظ عنه في الفتح وأقره ونقله الحافظ عنه في الفتح وأقره وعلى ذلك جرى عمل السلف وعلى ذلك جرى عمل السلف فروى مالك في الموطأ فروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته فيص فيصليها بصلاته وفي رواية عنه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعة كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين waayo aharka koowaad ama xadiidka koowaad waa xadiid ibni cabaas radi allahu canhu waa min ariiqi imaamu axmed a soo saaray min ariiqi muusa ibni salama qaala wuxuu yidhi kunnaa maca ibni cabaasin bimaka faqultu waxaan idhi innaa idaa kunnaa macakum sallaynaa arbacan ibnu cumaru haddaan idinla jirno afaran tukannaa waidaa rajacnaa ilaa rixaalinaa haddaan guryaheenna u noqonnana sallaa ragcatayni laba ragcaan tukanaynaa arrintaasi waa maxay macnaa ibnu cabbaasay la socdeen musaafiriinay ahaayeen markay imaamkii la tukadaan oo jamaaco lagu tukado afaray tukanayaan markii laba keligood ay yihiinna laba laba ragcaan tukannaa buy markaan guryaheenna ku tukanayno taasi waa maxa qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas tilka sunnatu abilqaasimi sala allahu calayh wasalam taas wuxuu yidhi waa sunnadii abulqaasim waa sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam warawa albayhaqiyu bisanadin saxiixin can abi majlis qaala wuxuu yidhi qultu libni cumar ibni cumar baa waxaan ku yidhi almusaafiru yudriku ragcatayni min salaati alqowm musaafirku wuxuu soo haleelayaa laba ragco oo qoomka salaadooda ka mida qoomkii ula jeedaa yacni almuqiimiin wey dad masaajid ku tukanaya deegaankooda jooga oo deegaankooda ku nagoon musaafiriin ahayn oo tukanayu u imaanaya masaajid ugu soo gelaya waa musaafir asiga markuu masaajidkii soo galo wuxuu ku soo gaarayaa laba ragco atujzi'uhu ragcataan maadaama uu musaafir yahay labadan ragca ma ka gudaysaa labada ragca ma ka gudaysaa ilaa laba ragca ayaga u dhiman afar islayn labay tukadeen labaa u dhiman kuwii muqiimiinta ahaa asigana meeqa ragca laga rabay hadduu musaafir yahay meeqa u bannaanayd inuu tukado laba soo maahayn labadan ma ka gudaysa hadduu jamaacada la tukado aw yusallii ama wuxuu tukanayaa bisalaatihim salaadooda aw yusallii bisalaatihim muxuu la jeedaa salaadoodii dhammaystirnayd afarta ahayd miyuu tukanayaa mase labadan uu ka soo gaaray waa ku filanta qaala fadaxika waa qoslay buui ibnu cumar wa qaala wuxuu yidhi yusallii bisalaatihim salaadooduu tukanayaa buui labadan ragca ka gudi mayse waa inuu afar tukado maadaama imaamkiisa muqiim yahay sheikhu alalbani raximah llah wuxuu yidhi wa fi lxadiidi dilaalatun sariixa xadiidka waxaa ku sugan dilaalo sariixa sariixa oo cad oo tusinaysa calaa ana sunnata fi lmusaafiri sunnadu inay tahay qofka musaafirka ida qtadaa bimuqiimin hadduu muqiim ku daydo annahu yutimu musaafirku waa dhammaystiraya walaa yaksuru mana gaabinaya salaada waa inuu dhammaystiro mana gaabinaya salaada wa huwa madhabu la'immati alarbacati wagayrihim madhabkaana waa madhabka a'immada afarta iyo kayrkoodba qowlay qabaan way bal xaka shaaficiyu fi lum bal shaafici wuxuu soo xikaayooday fi lummi ijmaaca caamati alculamaa'i calaa dalik culummada guud ahaan arrintaa inay isku waafaqeen ayuu shaafici soo naqliyey wanaqalahu alxaafidu canhu xaafidkana waa wuxuu ka soo naqliyey alimaamu shaafici fi lfatxi wa aqarahu waana qiray waa qiray muxuu ula jeedaa waa ka aamus ma tacqiibin ma dhihin khilaafaa jira iyo intaasaa khilaafta waa ka aamus xaafidkuna wuxuu macruuf ku yahay fii fatxi lbaari hadduu ijmaac soo raro ama uu sheego caalim culummada ka mid oo masalada ijmaac ku soo raray ijmaacaasi hadduu yahay mutacaqab waa tacaqubaya ijmaacaasi hadduu yahay mid aan yacni aan sawaab ahayn ama uu khilaaf jiro walow khilaafkaasi ha yaraado alxaafid ibnu xajar aad wuxuu u daneeyaa inuu ijmaacyada dabagalo wixii aan ka sugnaynna uu intiqaado uu sheego in ijmaacan uu yahay makhruum uu dilaacsan yahay uu leeyahy waxaa khilaafo buu leeyahay fulan iyo fulan aad u daneeyaa jaanibkaas walidaalika fatxulbaariga in badan waxaa ku arkaysaa asoo nawowi intiqaadaya nawowi waa fududaysan jira naqlulijmaac culamada qaarna waxayba yidhaahdaan itifaaq hadduu soo raro wuxuu ula jeedaa madhabkii ula jeedaa ee ulama jeedo itifaaqu lculamaa waa culamaa ulmadhab basuu ka wadaaba yidhahda waxaa in badan ku arkaysaa fatxulbaariga asagoo dhahaya naqala nawowiyu alitifaaq wa fiihi nadar waa ku badan taha nawowiya itifaaq soo naqliya laakiin nadaraa ku jira u leeyahay itifaaqaas wakhaalafahu fulaan wa fulaan culumuu tirinayaa khilaaftay masaladii nawowi waa lagu ijmaacay ijmaacan markaa alshaafici oo hadda masaladan ku saabsan waxaa soo naqliyey alxaafid ibnu xajar waana qiray buu yidhi alimaamu alalbani qiritaanka xaafid macnaha wuxuu ku xoojinayaa ijmaacu inuu jiro ayay sii caddaynaysaa wa calaa dalika arrinkaasna jaraa camalu salaf salafka camalkooduna sidaasuu ku socday buu yidhi farawaa malikun fi lmuwaطa can naaficin ana bna cumara aqaama bimakata cashra layaali ibnu cumar maka wuxuu ku nagaaday toban habeen yaqsuru salaata salaada waa gaabinaya ilaa an yusalliyaha maca alimaam ilaa inuu imaam la tukanayo mooyaane oo fa yusalliyaha markaa wuxuu tukanayay bisalaatihi ay bisalaati alimaam imaam muqiima hadduu ku gadaal xirto imaamkaa salaadiisa ayuu tukanayay waa dhammaystirayay wa fii riwaayatin canhu ay can naafic ana cabdallaahi bni cumara kaana yusallii wara'a alimaam imaamka gadaashii ayuu ku tukanaya biminan arbacan afar imaamka gadaashii afar uu ku tukanaya fa idaa sallaa linafsihi hadduu naf ahaantii u tukanayo keligii hadduu tukanayo imaamna uusan ku xiran sallaa ragcatayni laba ragca ayuu tukanaya aahaartaasi axaadiida marka maxaa nooga soo baxay qofka musaafirka ah haddii uu jamaaco la xirto salaada jamaacadaasi imaamkooduna uu yahay imaam muqiim ah oo salaada dhammaystiraya waxaa ku waajiba musaafirka inuu salaada dhammaystiro meeshaasna iska fiiriya imaam musaafirku waa dhammaystiraya macnaheedu ma ahan hadduu la bilaabo keliyuu dhammaystiraa ma ah haddii aad soo gaarto jamaacada hal ragca aad ka soo gaarto adoo musaafira ee halkii ragca aad la tukato meeqaa kuu dhiman yaa waa inay saddex kuu dhimantaha inaa ogaatid dhihi maysid hal ragca iga dhiman maadaama aan musaafir ah labaan ku gaabsanaya dhihi maysid saddex ragcaad la imaanaysaa hadalka sheikana waa noo faa'iideynaya wuxuu ku yidhi fii juz'in min asalaati kalaamka mualifka haddaa fiirisaan wa anlaa yaqtadiya bimutimin fi salaati muusan dhihin ee wuxuu ku yidhi fii juz'in min asalaa juz waa un qayb salaadii ka mid hal ragca hadduu kula xirto oo uga daydo hadduu laba uga daydo hadduu saddex uga daydo mar walba waxaa laga rabaa hadduu imaam muqiima ku xirto waxaa ku waajiba musaafirkaas inuu afar ragca tukado والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين